haddeer nala dhegayso buugga dirka isticmaallada ee uu qoray axmed ibraahim cawaale lana daabacay sannadkii dhegaysi wacan asalaamu calaykum dhegaystayaal waa maanta iyo maalin kale iyo barnaamijkayagii gorfaynta buugta laga qoray soomaalida ku saabsan soomaalida soomaalidu qortay iyo buugta caalamkaba maanta waa aniyo saaxiibkay cali cismaan iyo maalin kale buuggan maanta idiin soo xulnay waa buugga loo yaqaano dirkii sacmaallada ee uu qoray axmed ibraahim cawaale axmed ibraahim cawaale waa aqoonyahan soomaaliyeed oo ku xeeldheer cilmiga environmentiga ama degaanka sidoo kalena buug badan oo kala qoray oo uu ka mid ahaa buugii qayladhaan degaan iyo sidoo kalena waa nin waxaan fila dhawaanba waxaan arkay in loogu magac daray dibqallooc magaciisa loo bixiyey uu ka helay gobolada waqooyi sidoo kalena waxa uu helay oo uu magacbixinteeda ka qayb qaatay species ama nooc ka mida dacarta anu soo laabana buuga kana ka sheekeynayno saaxiibkii cali buugga dhowaan baad akhriday goor hore akhrisay laakiin aniga buuggan mar dhow ayaan helay wuxuuna ka hadlayaa soomaalida waana buuggii maxaa la yirahdaa iigu horreysay ee aan akhriyo ku saabsan so marka wuxuu isweydiinayaa dhowr su-aaladood iyo jawaabahooda uu master axmed ibraahim cawaale uu maaragtay korfeynayo waxaa ka mid ah magaca soomaalidu meesha uu ka yimid waa maxay muxuu yahay magaca soomaalida maxaa la yidhaahdaa sida loogu muransan yahay soomaalida meesha ay ka timid ayaana magaca soomaalida nafskeeda loogu mursanaya saasoo kale ayuu axmed doodiisu ayuu adkeynaya magacan meeshuu ka yimid waxaa kaloo su-aalaha uu isweydiinaya waxaa ka mid ah maxaa la yirahdaa soomaalidu halka ay ka timid iyo halkay kasoo jeedo su-aalaha ugu waaweyn isweydiinaya waayo marka buuggan waa buug aad iyo aad u qiimo badan oo aan runtii aad iyo aad u jeclaystay akrintiisa iyo mugga ka buuxa buuggan iyo micnaha ku jirta buuggan waa buug oo aan aan la qiyaasi karin aad iyo aad u macaan
cali oo aniga waxyaabaha aad kiisoo jirto to waxaa ka mida buuggu waxa uu qoray waxaad moodaa inuu yahay tesis ama bandhig ardayda jaamacadaha masterta iyo b h d da diyaarinaysa waxay sameeyeen tesis ama baaritaan qoraagu inaad u fiirsatay mooyaane bog walba haddii uu mogtahay macluumad xaqiiqad ama factia uu soo xiganayo wuxuu sidoo kale xaqa hoose soo dhigay raadraaca iyo halka aad ka heli karto ama xagga kasoo dhiraandirsaday
dooda
aad iyo aad
su-aalaha ugu waaweyn horta buuggan uu isweydiinaya sidaan sheegna waxaa magaca soomaalida meeshu ka yimid xagee bay soomaalidu kasoo jeedaa xagee bay ahayd arladii bunt sidee bay soomaalidu u tarantay maxaa ka jira in carabnimada soomaalida naftirkeeda ayuu doodeeda dhigaya maxay ahayd diintii hore diimihii hore ee soomaalida haysan jirtay waa su-aalahu isweydiinayo naftirkeeda uu aad iyo aad maaragtay uu si qoto dheer uga uga hadlay maxaa laga ogyahay ilbaxnimadii soomaaliya waxyaalaha aadka iisoo jiita waxaa ka mid ahayd sida uu uga hadlay dadkii soomaalida aqoonta lahaa iyo siday ahaayeen berigaas wallahi waa book aan dhihi karo in loo qaato in la dhigo iskuullada laga dhigo ahaanba aanan takasus uu noqdoba sidiisa laga dhigo buug ahaan in loo akhristo marka haddaan ku hormaro su-aasha koowaad oo ah halkeebay soomaalida kasoo jeedaa oo uu aad iyo aad u fikrado badan iyo afkaaro badan uu isku keenay laakiin waxaan kasoo qaadanayaa halka shay oo aniga iga aan aadka ugu bagaa waxay tahay sida uu u soomaaliyeeyey meesha soomaalida ka timid magaca soomaaliga meeshuu ka yimid tusaal ahaan dad baa yidhi waa soomaal oo ay ka timid neefkii maaragtay la maalayay dad baa meelo kale u saariyey oo yidhi ethoobiya magacan kasoo jeedaa xabashada kasoo jeedaaba ninkii boqorkii xabashada maamul jiri ayaa magacaas u yaqaanay oo ereyga xabashiga ah uu fasiraya waxay tahay wuxuu leeyahay waxaa waa dadkii diin laawayaasha ah ay u yaqaaneen etoobiyaanku dadkii hore soomaalida ah halkaas waxaa ka dareemaysaa yani xifaaltanka weli inuu beri hore jiri jiray uunan hadda cusbayn finally waxa uu asaga maaragtay uu fikraddiisa iyo dooddiisa uu ku salaynayo waxaa waaye uu magaca uu buugga u magac daray oo ah sacmaalada oo ah inay soomaalidu ahaayeen dad aad u nicmooley fara badan haysata nicmooley markaan leenahay waa geela iyo ariga iyo lo-da khaasatan iyo iyo iyo iyo maxaa la yidhaha khaasatan lo-da oo ay soomaalidu aad iyo aad u dhaqan jirtay marka dooddiisu wuxuu ku salaynaya in meeshaas ay ka timid magac ah oy dadku ahaayeen sacmaalayaal marka wuxuu sii fasiray ereyga ah soomaali suu iskugu bedeli karaa sacmaal oo ereyga c amca ayaa ku jira marka wuxuu soo qaadanaya tusaalooyin fara badan oo ah dadkii berigaa yimid wadankan ama baranaya dadkan inay siday ugu dhawaaqayeen sida maadaama ereyo badan oo aan lagu dhawaaqi karin inay bedeleen oo ay ka dhigeen soo maxaa la yidhahdaa soomaaliya oo kale cali horta waa sida aad sheegtay ee buugakan qoraaga laftiisu waxa uu u hibeeyey ardayda soomaaliyeed waxaana filayaa ku dhiirigeliyay inuu buugan qoro xasuusto si fiican xasuusto isaga oo wiilashiisa wiil ka mida iskuolka dhiganayay si uu uga caawiyo barashadadadka soomaaliyeed intaasoo quran haddii aan fuudeeyay yani bogo bogo waa xog baadhis waa taariikh kooban oo baadhitaan ku sameeyey qoraagu oo su-aaluhu ka bilaamayaan horta soomaalidu magacan soomaali xageebuu ka yimi soomaalidii hore maxay ahaayeen asalkooda xagu ka soo jeedaa ugu dambeyn wuxuu keenayaa carabnimadan inta badan soomaalida badan ay mogtahay ku lamaaneeyaan usuusheeda maxaa ka jira si si farshaxnimo leh oo isku dubadhacsan oo mogtahay raac raacyadeedii iyo referencekeygii wadatana waa uu bandhigay marka xagga hore waa saa sheegtay ee wuxuu marka hore baarayaa magaca soomaaliya xaggay buu ka yimid sida qoraagu sheegan horena u naqaanay qarnigii shan iyo tobnaad baa ugu horeysa meelay ku documenty garaysawaxa u eg isagoo taa kasoo shidaal qaadanaya ayaa su-aasha caankii waxay tahay asliyan magacan waxay u ka yimid sidaad u macnaysa adiguba ugu dambeyntii isaguna aragtidiisa goonida uu qoraagu samaystay ee ah in ay ka yimaadeen sacmaalada oo marka dambena isku doorisay soomaalida wax kaloo iga yaashay waxay tacnaan oo aan aad iyo aad u jeclaystay oo markii iigu horreysana ay tahay maxaa loo magacyada soomaalida loo yaqaanay dad deegaanka ku cusub ma aha mogta maxaa loo yaqaanay ka hor shan shan iyo toban qarni ka hor buu ayaa magaca laakiin ka hor maxaa loo yaqaan magacyadii loo yaqaanay ayuu ayuu keenay maaragtay baaritaankiisa ku keenay oo ahaa magaca berbera dadka barbaraawiga ee dega maxaa la yidhaahdaa koonfurta koonfurta africa qolada maxaa la yidhahdaa waqooyiga africa waqooyiga africa aanan aanan ahayn laakiin qolo kale oo barbere la yidhaahdo ay jirto oo golof cadankan hadda la baxay golof cadan la baxay laakiin markaa waxaa loo yaqaanay maxaa la yidhahdaa khaliij berber waxay tusinaysaa taariikhda soomaali ay lahayd dhulkan in meesha lagu maaragtay magacaa laga xoogay naftirkeeda oo khaliij berbera magac inuu ahaan jiray jiray oo dad meeshan deganaa oo aad dadka usoo dhaweyn jiray oo dadkii qoraayaashii uu soo codsanaya aad u wada ammaanaya
aad iyo aad sidaa sheegtay marjac ama reference aad u fara badan oo marar badan oo qoraagu soo xigtay waa buugga loo qoray labada kun oo sano ka hor ee loo yaqaano hagihii badcas ama guard to the erythrean sea ee uu qoray ninkaan la garanayn ama qofka ama ruuxa aan la garanayn waxa buuggaasi ka cad xeebaha soomaaliyeed min saylac ilaa muqdisho inay jireen xilliga magaalooyinkaasi laakiin magacyada loo yaqaanay ay ahaayeen magacyo kale laba kun oo sano ka hor sidoo kalena dad ay deganaayeen dadkaasoo ku sheegay moogtahay qoraaga buuggaas inay dad dhib badan yihiin oo qaxar badan ma garatay marka taas ayaa keeni karta inaad soomaalidu ayna ahayn dad moogtahay kuma kuma cusba dhulka laakiin sidoo kalena in taariikhdooda oo loox laga qoro oo la barto oo dad aad u fudfud bay ahayn xataa dhowaan waxaan akhriyey buga kale uu qoray mogtay richard burton ee boqol iyo toddobaatan sano ka hor oo socdaal kaga sameeyey minsayda ilaa iyo herar deetana berbera dib ugu soo laabtay deetana markaa buga akhriyaysa waxa kuu cad degaankan u dhexeeyay herar iyo xeebahan badda cas ee berbere iyo saylac labadaba dhulkaas inay ahaayeen dhul la mari karin oo dhib badan oo dadka degan aan la aamini karin inay moogtahay qudhacda jaraan aanad marnaba aaminayn xarbadnidaa laba kunoo sano ka hor la tilmaamayay ayuunbayna tusasaana weli ilaa had xilligaasi dad dhib badan ahaayeen su-aasha labaad su-aalaha kale ee buugu caliyow aan rabo inaad wax ka taabato iyagana niyana ugu dulraagino su-aashaasi bal carabnimada iyo soomaalida bal taa ka waran ma wada galna midna og tahay saadada ma wada
galnamiya buuga buuga aad u qiimo badan waxaan halkeerayan kasoo qaadan doono waxaa kamid ah magaca markii ay ereyga samaale oo kale ayuu aad u sharaxayaa in qaamuuska af carabiga ninkii qoray the first footstep in the east africa book ah wuxuu ku sheegayaa magaca samaale in loola jeedo isha ayuu ka riday wuxuu ku fasiray magaca samaale qaamuuska af carabiga ah ninkii qoray buuggaas carabka ahaa inuu yahay oday soomaaliyeed oo wiilkiisa isha ka tuuray saasaa magacaas meerka halkaasuu ka yimid ayuu yiri magaca
haddaan haa ku yara dhex galo buugaasi first footsteps in east africa waa kaan haddeer sheegaya la qoray boqol toddobaatankas horta buug waa buug aad u qosol waa buug aad u qosol badan haddaad buugga akhrido waxyaabaha uu ninkaasi loo sheegay ee dadka degaanku u sheegeen carabta ahaa saylac ku noolad waxay ku yidhahdeen magacan soomaali waxay ka yimid meesha horta waxay ku meeshana timid waxay ku yidhahdeen waa waxaa la yidhahdaa bilaadul waxisi ma garataad
marka niman badan oo qaxar badan oo soomaalida aad u dacaadeynayay baa uu moogtahay ninkaas buugga laftiisa inaan marka sheekayno way haddii lahayn anyways anuu soo laabana buuggeenna carabnimada iyo soomaalida muxuu ku yidhi qoraabumaadga kabal ka waran halkaa anuu aad baan uga helay inuu si dhiiranaana moogtahayey qoraagu waxyaaba badan oo soomaalidu ay inta badan isku dhadhicisoo tiraa afar odaybaa iyo shan odaybaa xeebta ka soo dego maaga afrikaanu meesha joogay bay moogtahay ka dhalayno isana dhowrkaa milyana qofba dhow afartaa odayba kasoo tafiirmeeno meesha cidka hore ku noolayd iyo lasima weydiiyo ma garata lacagtu mariya aragtida qoraagu inay waxba ka jirin kama jiraan tahay oo xataa uu su-aal geliyeyba isla isku qabiil baan nahay inayna abtirsiina ka dhexayna ay wadaag ahaayeen ugu dambayntayna abtirsiinta un isaga darsaday sida suufiyadu ay abtirsiinta korkol ugu darsami karaan dee moogtahay wadaado si u kala wen yihiin deetana wili dadkani way iska midoobeen oo hal qabiilun bay wada noqon laakiin dad maaha dhiika
waxyaalaha uu ku caddeeyey in magaca iyo dadkaba deegaanka inay waxaa caddeyn karo asaga tusaalooyinkiisa ugu waaweyn oo kusoo qaato waxaa kamid ah adaa ii sixi doone meeshan hargeysa u dhow magaceedii u dhow ha kii ay qolada faransiiska macalimiin jaamacadda faransiiska kasta ay soo heleen waxay tilmaamaysaa meeshaas iyo qabuuro maaragtay dad la helay qabuurahooda iyo sida qabuurahaas uu maaragtay elelada u ahaa waxay tilmaamaysaa all in dad dad soomaaliyeed iyo magac soomaaliyeed oo meeshan ka jiri jiray dad maaragtay intaasoo kumanaan sano soomaaliyana ee meeshan deganay marka carabnimadu waa iska shaki kalo maaragtay maaqan caliyo caliyo intaasoo qura maahine bog qoraaga boogani aad iyo aad waxaa dareemaysaa inuu yahay in moogtahay dhulmara oo degaanada soomaalida gaar ahaan dhulkan waqooyiga ilaa iyo aad u dhex maray oo deetana ku arkay ma og tahay godad fara badan iyo qubuuro fara badan iyo dhul fara badan oo ay raadad kaga tageen ama waxaan archaeologistayaashu ay ka aathaara kaga tageen dadyowgii hore ee soomaalida ahaa taasi horta dhibtu waxay ka yeri jirtaa niyahode bulshooyinkeennu dad waxaynu nahay soddonkii sanana ay dagaalo sokeeye iyo ma og tahay dhibaatooyin iyo dan oo iska marka horeba iska danyara inta badan cilmiyadan archaeologigana dadku waxay u arkaan un inay iska faakahaysi yihiin oo
waxyaalo kala waxyaalo kaloo ka weynaa jira ummadda haysta priorities ka weyn baa jira laakiin haddii haleen loo heli karayo in in waxay si fiican loogu baaro waxyaabahaasoo dhan way wanaagsanaan lahayd marka hagowan soro soco waxaan me waxaan kusoo gabagabeyn lahaa dhanka markaan ka hadlayo magaca soomaaliga oon aad ula yaabay baaritaankiisa ereygan lahjada afmaayiga ee somaal maayiga ayuu wuxuu ka keenay ereygaas ah somal oo sideeda ah oo uu leeyahay waa dad hilib ku noolayaal marka ayadan taas waxay tusinaysaa naftirkeeda in magacu uu yahay naftirkiisa magaca soomaali waa aad buu wuxuu u dhiirigelinayaa bowga iyo qoraaguba in dadkan ay waxa ay leeyihiin iyo ayaguba meel kale aynu uga imaan magaca dad kale aynu u bixin ama talyaani ama faransiis ama ama ingiriis aynan u bixin ama ethoobiyan aynu u bixinin dad magacan ayagu ay lahaayeen oo dhaqankooda iyo dadkii u yimid ay u bixiyeen inay tahay horta niyo magacu bulsho iyadu iskuma bixiso inta badan bulshooyinka waa loo bixiyaa miyaanay ahayn marka horeba
magaca badanaa wuxuu ka yimaadaa sida aniga qiyaastayda tahay tusaale ahaan markii hadda dadkan horta magacay lahaayeen markay meeshay deganaayeen ooy ku noolaayeen magacbay lahaayeen magac bay isku yaqaanin ama barbara ha ahaato ama ama sacmaal ha ahaatee laakiin maadaama aynan wax qorin ayagii ooy qoraal ka tegin dadkii yimid ee qoraalka sameeyey ayaa ah kuwa maanta la raaci karo oo magacaasaa la iin yaqaanay ama magacaasaa la iin bixiyey ama saasaad ahaan jirteen ayay ayay ayay sheekadu maaragtay ku ku saraysanta laakiin dadkan dad taariikh leh oo jiray oo nool hab miyayna qornaanin laakiin in ay jireen ooy magacaa lahaayeen magacu ahaadaba ayuu maaragtay ana naftigey aan aad u aaminsanaa inaan annaga carab ahayn meel kalena ka imaanin dhulkaan aan deganayn dhulkaan ilaahay nagu beeray maxay kula taadiga
walaa horta waa run laakiin horta qoraaga horta waxaan leeyahay waanu kaa guddoonay booga haddaanu nahay dhallinyarada soomaaliyeed qaab aada u fiican oo maogtahay xataa odhan kartaba scientific maogtahay research ayuu ku dhowaanaya ayuu qoraagu booga kanu qoray laakiin sidoo kale waxaan aad iyo aad ugu diirsaday qaabka uu qoraagani iskugu dayey iskugu taxallujiyey inuu u muujiyo dadka in taariikhda soomaaliyeed ay ka dheer tahay laba boqol saddex sano boqol oo sano ka hor iyo dhowr oday oo wadaad oo caraba oo moog tahay meesha inta carabaha laga soo eriyey meesha soo degay waad garatay marka horta buugga intaasaan kusoo gunaanadaya anigu gaar ahaan dhinacayga run ahaantiina qof walba oo xiisaynaya inuu moogtahay wax ka ogaado taariikhda ummadda soomaaliyeed iyo moogtahay soo jiritaankeegaba buugbuugta shanta ama lixda buug ugu horeeya ee aan kula tirinayo inay akhriskooga iyo baaritaankoogaasi ka bilaabaan
buugga wuxuu soo gaaray mar dhow waana mariskii labaad ayaan ayaan hadda wadaa waa buug u baahan inaad ku kuldul fakirto maaragtay shaah ku dul cabto aad iyo aad u qiimo badan si aad u farsha xasan oo aad iyo aad u maaragtay qurux badan loo qoray aad baan ugu mahad celinayaa qoraaga booga axmed ibraahim in uu noo horay waktigiisii waxaan leeyahay risaaladii aad qortayna wayna soo gaartay aad iyo aad baad u mahadsan tahay
aad iyo aad saaxiibkii cali adiguna waad mahadsantahay inaad waktigaaga noo hurtay maanta inaad nagala soo qaygasho barnaamijka kan waxaan ku rajaynayaa maalin wanaagsan nabaday